bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahay meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhduna ay ku astaysan tahay labiyo tobanka bisha maaj sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka warbixiyey qarax xalay fiidkii ka dhacay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey afaafka hore ee iridka dambe laga galo hodheelka makaal mukarama ee gobolka banaadir waxay sheegeen laamaha ammaanka ee dowladda gaar ahaan taliska booliiska ee gobolka in weerarkaasi uu ahaa mid fashilmay ayadoo sidoo kalena ciidamada ammaanka ay gacanta kusoo dhigeen ilaa iyo saddex ruux oo qayb ka ahaa raggii gaarigaasi la socda oo ay tilmaameen laamaha ammaanka in gaariga ay ka degeen dabadeedna ay qarxiyeen gaarigaasi ka gadaal markii ay ogaadeen in ciidamadu ay ka warhayaan dhaqdhaqaaqooda taliyaha ciidanka gobolka banaadir ee booliska soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in laamaha ammaanka ay ku guulaysteen inay helaan xogta ku aadan gaarigaasi ayadoo sidoo kalena kaga mahad celiyeen kooxda ammaanka u qaabilsan hoteelka kuwaasoo ka shakiyay gaariga dabadeedna rasaas ku furay taasoo ugu dambeyn keentay in gaariga halkaa uu ku qarxo gacantana lagu dhigay saddexda ruux ee la socotay oo laamaha ammaanka gacantooda haatan ku jira sida ay ka dhawaajiyeen taliska booliska soomaaliyeed ee gobolka banaadir danka kale magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waxaa ka soconaya howlgallo baaritaano ah oo ciidamada ammaanka ay ku baadigoobayaan dad lala xiriirinayo inay qayb ka yihiin falalka amni darre ee ka dhaca magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waxaana qaraxa xali fiidkii ka dhacay muqdisho u imaanaya xilli qaybo ka mida magaalada si aad ah loo keenay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasoo ka qayb qaadanaya xaqiijinta ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho kulan looga hadlaya ammaanka magaalada beledweyne iyo sidoo kale sidii gurmad lagu gaarsii lahaa degmada buuloburte oo weli goodan ugu jirto ururka al-shabaab ayaa waxa ay ka dhacday magaaladaasi iyadoona kulanka u ahaa mid u dhexeeya maamulka gobolka saraakiisha ciidanka dowladda iyo kuwa amisoomee halkaasi ku sugan iyadoona loogaga arisanayay sidii gargaar loo gaarsii lahaa degmada buuloburte sidoo kalena looga shaqay lahaa soo celinta ammaanka magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdifataax ayaa waxa uu sheegay in ay shacabka looga baahan yahay in ciidanka ammaanka ay kala shaqeeyaan xasilinta iyo soo celinta ammaanka asigoo sidoo kale tilmaamay in ciidamada haddii lagala shaqeeya ammaanka iyaguna wax badan ay qaban karaan waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay sidoo kale magaalada u tilmaamay inay ka jireen howlgallo lagu baarayo qaybaha kala duwan ee xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dhanka kale waxa uu tilmaamay in si deg deg ah gurmud loo gaarsiin doono degmada buuloburto oo ay ku dhibaataysan yihiin dad aad u fara badan kuwaasi oo xanibaad ay kusoo rogeen ururka al-shabaab ee kal hore halkaasi laga saaray waxa uu sidoo kale tilmaamay cabdifataax in dhowaan uu bilaaban doono howlgal loogu talagalay in gebi ahaanba laga sameeyo gobolka hiiraan si loo wiiqo awoodda ururka al-shabaab ay ku leeyihiin qaybo ka mida gobolkaasi hiiraan halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer dadkii ka barakacay degmada guraceel ee gobolka galgaduud ayaa waxay bilaabeen inay dib ugu laabtaan guryahooda iyadoona qoysas aad u fara badan haatan ay ku laabteen degmada guraceel ee gobolkaasi galgaduuda waxay wararku tilmaamayaan in ciidamada amisom ee halkaasi gaaray ay ka qayb qaadanayaan xasilinta ammaanka magaalada iyadoona sidoo kale dadku ay ahaayeen labadii maalin ee lasoo dhaafay kuwo si aada ugu soo laabanayay gudaha degmada guraceel ee gobolkaasi galgaduud oo kol hore ay kaga carareen dagaalo u dhexeeya ciidamo dowladda taabacsan iyo garabka gaduudsan ee ururka ahlu sunna wal-jamaaca ee halkaasi markii hore gacanta ku hayay dadka ayaa waxa ay sheegeen in si aad ay kaga mahadcelinayaan wadahadaladii laga gaaray xal uhelista dagaaladii u dhexeeyay labada dhinac ayagoona tilmaamay haatan inay si aada ugu faraxsan yihiin kusoo laabashada magaalada maadaama ay sheegayaan in goobihii ay u barakaceen ay ku haysatay dhibaatooyin dhanka nolosha oo ay usii dheertahay biyola-aan baasan oo ka jirta deegaanada qaar ee dadkaasi ay gaareen madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa xariga ka jaray dhismaha wadda laami ah oo laga hirgeliyay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga iyadoona ay fulisay hay-ad magaceeda la yiraahdo i l o oo ka qayb qaadanayso hagaajinta wadooyin laami ah oo laga hirgeliyay qaybo ka mida gobolada dalka soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa waxa uu sheegay in si aada ay kaga mahadcelinayaan arrintani ku aadan dhismaha wadada laamiga ah ee hirgelisay shirkaddan iyadoo sidoo kalena wax badan ay ka tarayso bilicda magaalada iyo sidoo kale isu socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalada gaalkacyo xarunta gobolkaasi mudug muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxay waday hay-addan dhismaha wadooyin laami oo ay ka hirgelinaysay magaalada gaalkacyo labada dhinac ee kala maamulan galmudug iyo sidoo kale puntland iyadoona haatan wadadan ay imaanayso xilli magaalada muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka soconayeen dhaqdhaqaaqyo dhinaca horumarka ah oo ay tiigsanayeen dadka ku dhaqan magaaladaasi shacabka ka qayb galay munaasabadda xerigga lagaga jaraya wadada laamiga ayaa si adah kaga mahad celiyey ayagoona tilmaamay in wax badan ay kusoo kordhinayso magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wadada laamiga ah ee ay hay-addani ka hirgelisay halkaasi wasaaradda arrimaha gudaha ayaa bilowday dhismaha gudiyo guddiyada doorashooyinka iyo xuduudaha dalka iyadoona arrintan ay imaanayso xilli laga dareemayo dowladda federaalk ee soomaaliya diyaargarow ay ugu jirto in labada kun lix iyo tobanka la gaaro doorashooyin ka dhaca gudaha dalka soomaaliya wasaaradda ayaa haatan bilowday dhaqdhaqaaqyo ay ku xoojinayso dhismaha guddiyo kala duwan oo ka shaqeeya doorashooyinka iyo sidoo kale xuduudeynta dalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada waxaana maalmihii lasoo dhaafay xarunta wasaaradda ka soconayay wada tashiyo iyo sidoo kale dhismaha guddiyo kala duwan waxay wasaaraddu sheegtay inay dadaal ugu jirto sidii ay ku hirgeli lahayd doorashooyin ka dhaca gudaha dalka soomaaliya iyadoona sidoo kale la filayo dhowaan inay u bilaabo guddiyadan ay dhisayoon ay dhisayaan howlihii shaqo ee laga sugayay kuwaasoona ah in ay hirgeliyaan dhismaha guddiyadan ama ay horseed u noqdaan in dalkan ay ka dhacdo doorashooyin wasiirka warfaafinta ee maamulka kaatumo ayaa sheegay in ay la geli doonaan dagaal ciidamada maamulka somalilan ee ku sugan qaybo ka mida deegaanada maamulkaasi dhowaana dagaalla ay ku dhex mareen meelduleedka ka ah magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool wasiirka warfaafinta ee maamulka kaatumo state of soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in somalilan dhowr jeer ay isku dayday waxyeelo ay u geysata bulshada qaybaheeda kala duwan ee reer kaatumo ee ku sugan deegaano ka mid a halkaasi waxa uuna hadalkani ka sheegay gudaha gobolkaasi sool gaar ahaan xarunta kumeel gaarka ee madaxtooyada u ah maamulka kaatumo hadalkiisa ayaa imaanaya xilli dhowaan sidoo kale ou sheegay madaxweynaha maamulkaasi in somalilan aanan diyaar u ahayn wada noolaasha a dadka ku dhaqan deegaanadaasi warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh